بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد إن شاء الله تعالى waxaan bilaabi doonaa kitaab la yidhaahdo taqriib altadmuriya uu leeyahay moxamed ibnu saalix ibni moxamed ibni sulaymaan ibni cabdiraxmaan al cuthaymiin raxmat ullaahi calayh oo horay aan u soo aragnay khudubadiisii ku saabsan baabkani oo ah baab alcaqiida sidii sharaxigii lumcat اlictiqaadiyo iyo qawaacid اlmithla sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullahi calayhi wuxuu dhashay sanadka markii uu ahaa kun saddex boqol afartan iyo toddoba kun saddex boqol afartan iyo toddoba ayb wuxuuna ku dhashay ama lagu dhalay fii cunayza madiina la yidhaahdo cunayza oo ku taalo fi mamlakati alcarabiya alsacuudiya sida la ogyahayba wuxuuna dhintay raxmat ullaahi calayh kun afar boqol labaatan iyo kowdii wuxuuna dhintay kun afar boqol iyo labaatan iyo kowdii hijiriyada calaa saaxibiha afdal asalaati waltasliim ayib sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullahi calayhi waa gunya can tacriif waa gunya ama haniyun can tacriif wuxuu ka deegtoon yahay in haddii las baro waa la yaqaanaa waa caalimun min culamaa'i ahli sunnati waljamaaca min aimati almucaasiriin cilmigiisii iyo aqoontiisii waa la ogyahay waa la yaqaanaa asiga ayaa iskale kitaabkaani la yidhaahdo taqriiba tadmuriya raxmat ullaahi calayh wuxuu ku saabsan yahay alcaqiida kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay fi lcaqiida gaar ahaan wuxuu ku saabsan yahay biasmaaءi illaahi wa sifaatihi wa fi ljamci bayna asharci wاlqadar sida magaciisii nooga imaan doono asigoo kaamil ah wuxuuna ku saabsan yahay biasmaaءi illaahi tacaalaa wa sifaatih iyo wa bayna aljamci wa bayna waljamcu bayna asharci wاlqadar waljamc bayna asharci wاlqadari khaas ahaan meeshaasuu ku saabsan yahay guud ahaana caqiiduu ku saabsan yahay gaar ahaanna wuxuu ku saabsan yahay asmaada alla i sifaadiis iyo jamc bayna asharci waalqadari ayuu ku saabsan yahay sida magaciisii ka muuqato waa kitaab lasoo gaabiyey taqriib waa wax lasoo gaabiyey ama tahdiib waa wax las saaf yeelay waxaana lagu daray waxaana laga jaray oo laisku habeeyey waxaa laga soo gaabshay atadmuriya kitaab la dhahayo magaciis markii lasoo gaabsho asagoo kaamilan waa noo imaan doonaaye oo uu leeyahay ashaykh alislaam ibnu taymiyata raxmatullaahi calayh uu qoray atadmuriya la yidhaahdo magaciis markii la soo gaabsho kitaabkaasuu ka soo gaabshay musanifka raxmatullahi calayh markii uu noqday zamanka inuu dadkiisii hamidiisii oo daciif noqotay oo kitaabkaasi oo sheekhulislaam uu leeyahayna tadmuriido alfaadiisii hoobahoos ka adag tahay fahamkiisii hoobahuu adag yahay ee wuxuu sameeyey sheekh raxmatullaahi calayh inuu soo khulaaseeyo oo soo dhoweeyo macnihiisii fahamkiisii in badan cuthaymiin raxmatullahi calayh ku dadaalay fannigaana fi lcaqiida sidaas oo kale wuxuu leeyahay talkhiisaad ama taqriibaad soo dhawaynaayo fahamka si loo fahmo dadka oo dalabatulcilmi fi libtidaa u fahmaan darteed waxaa ka mid ah taqriibka suu ku sameeyey ama talkhiisu ku sameeyey kitaabka la yidhaahdo fatxu rabbi albariya fi talkhiis alxamawiya hadda kor aan sheegnay in insha allah la aqrin doono haddii suurtagal noqoto kutubta sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi calayhi sheekh ibnu taymiya raxmatullahi calayhi aada ayaa uu qadmeeyey gaar ahaan culamada qaar waxay leeyihiin kaannahu yuctabaru tilmiidan lisheekh lislaam ibnu taymiya raxmatullahi calayh inuu sheekhulislaam ibnu taymiya ardaygiisu u yahay oo soo gaaray baa u malaynaysaa buu dheh kutubtiisii sidaa isagu uu khidmeeyey uu soo khulaasaynayo ulujeedkooda inta badan sida ugu dadaalayo oo u fahamsan yahay kaannahu tilmiidun lisheekh lislaam ibnu taymiya raxmatullahi calayh idan kitaabkaani wuxuu ka mid yahay kutubtii isaga soo taqriibiyey kutubta sheikhulislaam mid ka mid a xaggiisii ka soo taqriibiyey waaye oo ah sidii aan sheegnay taqrii atadmuriya kitaabka la yihahdo atadmuriya ayib marka sidaasi ayaa khulaasadiis ay tahay fanniga ku saabsan yahay iyo qofkii alifay iyo meesha laga soo gaabshay anta ugu muhiimsan waa antaasi waxaan sii gudagelaynaa marka muqadimada insha allahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim muqadima bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ualifu ku alifayaa haadaa kana alkitaaba kitaabka ah allaha soo araxmaani ay tahay naxariistiisii mid waasac ah ama ku sifaysanaa naxariis ballaaran allahaasoo alraxiimi gaarsiinayay addoomihiisii ciddii doono naxariistiisii allahaas magaciisii ayaan ku bilaabaya anigoo kaalmaysanaayo ay barakaysanayo muqadimatun haadihi tan muqadima waa mid hordhac ah waaye kitaabkii ayay ka soo hormartay muqadimadani waxaa iskale khaasatan ibnu cuthaymiin meesha ka bilaabanayo taqriibka isaga noo imaan doona muqadimada dhammaanteed waxaa iska leh ibnu cuthaymiin raxmatullahi caleyh muqadima iyo muqadama labadaba oo bannaan tahay xaraka ahaan muqadimatun waa midii soo hormartay oo kitaabkii hee maqsuudkiisii laga lahaa ayay ka soo hormartay ama muqadimatun saaxiibkeeda way horumarinaysaa aqraantiisay ka horumarinaysaa waa la dhahayaa muqadamatun waa tii lasoo horumariyey waay kitaabkii laga soo horumariyey muqadama waxaa kale loo yaqaanaa ciidanka markii la dagaalgelinayo qaybta hore ee amiiruljeish iska horumarinayo ayaa la yidhaahdaa muqadama markii ciidanka la dagaalgelinayo cadowga gaalada lala dagaalamayo oo marada ciidanka waxay u qiibin jireen afar qiibood muqadama maymana maysara mu'akhara iyo shandheh iyo qalb iyo qalbun shantaasay u qiibsan yihiin muqadama waa mid la horumariyay ciidanka hore hee saf ballaaran qaadaayo hore ayaa la yidhahda maymana waa ciidanka midigta la marsinaayo dhabarjibiine iyo waxyaabahaasi hee lagu ilaalinayo maysara waa ciidanka bidaxda la marsinaayo isaga dhinacaasi laga ilaalinaayo dhabarjibiin iyo waxyaabahaas mu'akhara waa midda dembe wixii gadaal ka imaanayay hee raadareeb la yidhaahdo lagu difaacayo wixii gadaal ka imaanayo gadaal dadka uga imaanayo ciidanka ilaalinayaan qalbana dadka odayaasha iyo amiirka qolada ku jiro waaye dhaxda ayaa la gelinaya marka dhaxda ayaa la gelinaya qalbu ayaa la yidhahda qalb marka muqadama waa mid hor la horeysiiyey maymana mid midigt maysara bidahda mu'akhara gadaasha qalba qohda dhexda waay madaxda iyo dadka ee odayaasha ah waa weyn kooxda ay ku jiraan waay ciidankooda la socda ayadana gaar ahaan ciidana leeyihin ayagana lagu ilaalinayo qoladaasi sidaasina waa loo isticmaalayaa muqadama meeshan laakiin waa tii laga soo horumariyay kitaabkii saasa laga wadaa ina alxamda lilaah xamdi kulligiisii alla ayuu u sugnaaday naxmaduhu ilaahay ayaana u maxdinaynaa wanastaciinuhu allah ayaan kaalmo weydiisanaynaa wanastakfiruhu allah ayaan dembadhaaf ka dalbaynaa wanatuubu waan u laabanaynaa ilayhi ila allah alla xaggiisii ayaan u laabanaynaa wa wanatuubu ilayh lafdigaani hee laysa min khudbat alxaaja ay dhaheen culamada khudbat alxaaja ka mid ma aha atawba ila allah waa matluuba waa ma'muura adilo kale ayaa lagu ogaaday laakiin xadiidka sheegaayo khudbatulxaaja ma sugna ayay leeyihiin culamada qaar wanatuubu ilayh sideedii kale oo towbad ilaahay in loo towbadkeeno way sugan tahay adilo kale ayaad tusinaysaa laakiin khadiidka oo khudbatulxaaja tusinaayo ama laga hadlay in lagu daro sax ma aha oo daciif wanastahdiihi ayaa la mid ah wanatuubu waa towbawaa towbadkeenaynaa ilaahi ila allah ilaahay xaggiisaan u towbadkeenaynaa oo u laabanaynaa waay wanacuudu waan magangalaynaa billaahi alleh waxaan ka magangalaynaa min shuruuri anfusinaa nafafkayaga shararkoodii waay sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullahi caleyh taqriibkan isagaas kale waana sharaxay haddana sharxu saaray ayib sharax aada u qiimo badan ayuu ayuu saaray waa kan aniga hadda hortayduu yaalo mu'asasadiisii ee ah lagu soo daabacay aada ugu fiican yahay haddii la helaayo muhiiman jiddan wuxuu leeyahay asagoo nudqadan qabanayo wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina qabanayo wuxuu leeyahay fannafsu tusannafu fannafsu tusannafu nafta waa la kala nooceeyey ayuu dhahay nafta oo bani aadamka ku jirto tusannafu waa la kala nooceeyey kala nooc waayo kow imaa mutma'innatun taamuru bilkhayri wa tanha can ishar wa imaa ammaaratun taamuru bishari wa tanha can alkhayri labo wa nafsun lawaama قيل إنها المطمئنة لأنها تلوم الإنسان إذا فعل الشر وقيل إنها الأمارة لأنها تلوم الإنسان إذا فاته الشر فتكون اللوامة وصفا صالحا للمطمئنة وللأمارة حليه نفط وكلا نوع أيال لغدقي نوع أيال ويقيف سنتا كو مدكو واد وحاوي imaa inay tahay mutma'innatun mid mutma'inna ah xasalan oo degan ta'muru farayso saaxiibkeed bilkhayr khayrka farayso wa tanha ka celinayso can shari shar xaggiisana oo ka celinayso saas inay tahay waa waa mid saas mutma'inna mutma'innan waxaa waaye kheerka ee qofkii qofkii ay ku jirto ay faraysaa waxay ka elinaysaa sharta xaggeedana qofku waa ka elinaysaa in nafsaasay jirtona waxaa tusinaya qowluhu tacaalaa yaa ayatuha nafsu lmutma'inna irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya waa midtaas waimaa ammaaratun mid labaadna waimaa ammaaratun inay tahay mid faritaan badan waayo ammaara waa mid amritaan badan maxay amraysaa ta'muru bishari wa tanha can alkhayr ta'muru waxay faraysaa saaxiibkeeda bishari shar ayay faraysaa inuu sameeyo wa tanhaa waxay ka celinaysaa can ilkhayri khayrka in sameeyo qofku waa u diidaysaa taasiina ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa ka hadlay isagoo xika ka xaakiyan an yuusuf calayhi asalaatu wassalaam muxuu dhahay wamaa ubari'u nafsii ina annafsa laammaaratun bisuu xumaan haddii aad far ay farayso maxay reebaysaahe shar way soo maa shartan way celinaysaa ee kheerka kheerkana waa elinaysaa shartaad faraysa xumaanaad faraysa haddii xumaan farayso maxay diidaysaa khayrkii waa idan taamuru bishari wa tanha can alkhayr midda saddexaadii waa nafsun way lawaama eedayn badan waay waa eedayn badan tahay saaxiibkeeda eedaynaysaa way dagaalaysaa way dhalaacinaysaa lawaama taas maxaa lagu sheegay ilahay hadalkiisii tabaaraka wa tacaala uu dhahay falaa uqsimu binnafsi lawaama waxaan ku dhaaranayaa naf lawaama ah eedayn badana ah wax eedayso taas wuxuu sheegay inuu lasu khilaafsan yahay midda aad tahay qiila waxaa la yidhi inahaa almutma'inna nafta oo lawaamada ah waa mutma'innada waay mutma'inna waay maxaa dhacay see ku tahay liannahaa naftu mutma'innada taluumu way eedaynaysaa alinsaana insaanka iyada ku jirto idaa facala shara shar markii sameeyo waa eedaynaysaa waxay leedahay maxaa u samaysay shartaan maxaa kugu dhacay see noqotay wal see kaa noqotay waxaanaad samaynayso xumaantani macasidaanaya markaad samaynayso maxaa kugu dhacay waa edaynaysaa waa dagaalaysaa saas waa la yidhahda wa qiila waxaa la yidhaha kale inahaa alammaara nafsa lawaamada waa ammaarada waay midda amritaanka badan maxay samaynaysaa saas maxaa loo yidhahday liannaha taluumu linsaana idaa faatahu sharan liannaha ayada taluumu waxay eedaynaysaa alinsaana qofka ee eedaynaysa idaa faatahu asharu shar markii oo qofka dhaafaba waxay u eedaynaysaa sharkaasi dhaafitaankiisii muxuu samay waysay war maxaan shartaan u sameey waayse waa ku dhaaftay he maxaa kugu dhacay shartan maa samaysid adaa ka maqan mooyaane meesha maanta waa lasku waa laga faa'iidaystay bay leedahay shartii ba waxay u arkaysaa faa'iido way ku tuuraysaa way u dagaalaysaa maxay u sameey waysay shartan fatakunu allawaamatu wasfan saalixan lilmutma'inati walilamaara marka maxay noqonaysaa u leeyahy fatakunu marka waxay noqonaysaa allawaamatu lawaamada wasfan sifa ay waxay u noqonaysaa saalixan u suubanaayo lilmutma'inati in lagu fasiro walilamaarati intaba waa in lagu sifeey way tahay soo maha mutma'inata u tahay qofkii khayrkii ka fakaday ee u dagaalaysaa maxaa u samayn waysay khayrkaani waad dagaalaysaa soo maa ee amaara lisui see ugu tahay ee lil amaara see wasf ugu tahay shartii dhaaftay ee u dagaalaysaa maxay u samayn waysay inta waa la yidhahda uu leeyahay min baabi alfaa'ida way kaas idan wanacuudu billaahi wuxuu leeyahay musanifka ilaahay waxaan ka magan galaynaa min shuruuri anfusinaa nafafkayaga shartoodii shar bay leedahay marka tafsiirkaasaa ku jiro marka nafta sharta le tafsiirkaasaa ku jira wa min sayi'aati acmaalina acmaasheena mid oo xun ayaan ilaahay ka magan galaynaa waay acmaasha qofka samaynayo inay tahay imaa saalixa oo imaa sayi'a inay tahay mid fiican inay tahay mid xun hee labadaas waay hadday fiican tahay ilaahay lagama magan galo laakiin hadday xun tahay ilaahay ayaa laga magangalayaa hadday xun tahayna marka waa labo ka magangaalka camalka xun waa laba nooc sida horey baan ku soo marnay qofki inuu ilaahay ka magangalo an yacmalaha an yacmala asayi'a an yacmala asayi'a labo inuu ilaahay ka magangalo an yucaaqaba calayha in la ciqaabo waay ilaahu inaan xumaan uu sameeyo camal xun aan sameeyo aan kaa magan galaya ilaahu camalkaas xun aan sameey in oo in la i ciqaabo in hee la i ciqaabo ciqaab aan ka ku muto ee aan kaa magan galaya oo iga dhaaf yaa la i ciqaabine ilaahu iga toobad aqbal iga dhaaf dembigaas aan sameeyo bani aadam tahay waa laga yaabaa inuu kaa dhaco shako kuma jiro demb waa kaa dhaca soo maa a bani aadam haddaad tahay demb waa kaa dhaca laazim ilaahay tooba muxuu u jideeyey inuu bani aadamka ka dhacayo demb u ogyahay soo ma demb qofkii samey marka waxa la rabaa inuu toobad keeno sidaasaa loo jarciyay kullu bani aadam khataa bani aadam kulligiisa waa gefaya وخير الخطائين التوابون بعض العلماء ويصحيح يلان حديث طيب إذن labadaasi waa soo galaya oo min sayi'aati acmaalina waxaa soo galaysaa an nacmalahaa inaan amalfalno xumaantaasi ow an nucaqaba calayha in lanu ciqaabo labadaba ilaahu waan kaa magan galaynaa labadanas ilaahay ayaan ka magan galaynaa man yahdihi illaahu qofkii alla hanuuniyo hidaayat tawfiiqi walilhaam alla ku hanuuniyo falaa mudilla mid luminaayo lahu mankaasi uma sugnaa qof alla hanuuniyey cid lumin karta maaha dadkii oo dhan haddii iskugu yimaadaan qof alla hanuuniyey ma lumin karaan waa idan mar walba marka in ilaahay hanuunkiisii la weydiisto waay qof ilaahay hanuuniye cidna ma lumin karto cidna he ma lumin karto ma lumin karto falaa mudila lah waman yudlil qofkii allah lumiyana falaa haadiya mid hanuuninayo lahu mankaasoo ma sugna qofkii ilaahay baadanama la doono oo lumiyo cid hanuunin karto ma jirto waay hidaayat tawfiiq siin karto ma jirto mahmaa iskugu kulmaan dadka oo dhan hataa haddii dadkii o dhan isku kulmaan ninkaan inay hanuuniyaan ma hanuunin karaan ma hanuuniye in karaan hidaayatu tawfiiq ma hanuunin karaan laakiin dilaala way sii karaan oo tusin karaan waxa waddada fiican tan waaye marqaatniiho walirshaad waddada fiican in loo tilmaamo waxa qaldan laga reebo waxa saxsan loo sheego way way way sheegi karaan dadka laakiin tawfiiq ilaahay tabaaraka wa tacaala biyadiisii oo faqad ay ku jirtaa sidaas yo qof ala lumiyay bini aadam hanuunin karo taasna waxaa tusaale waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam adeerkiisii abi daalib ahaa markii oo dhammanayay kuu dul fadhiyay wuxuu odhanayay yaa cammii qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah kalimatan uxaaju biha cinda allah dheh mana dhihin maxaa dhahay he inuu gaalnimo ku dhinto aan hanuunin allah ayaa ugu talagalay abi daalib khayru khalqi illaah dushiisi fadhiyo ayaa laga diiday qofkan hagee jooga marka imaamin awlaa waay soo maa lagama aqbalayo hidaayata tawfiiq marka ilahay aa iskale tabaraka wa taala qofkii alla loomayn ay hanuunin karo ma balaha ya dadka o dhan hadda isugu imaadaan hadda waa wax ilahay gacantiisa ku jiro waay waa mar walba marka in ilaahay la weydiisto hidaayada baadiyeyntan ilahay laga magan gala wax badan wa ashhadu aniga waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaah xaq lagu aabudaayo inuusan jirin waay ila allaahu allah mooyaane ilaaha kale xaq lagu aabudaayo inuusan jirin ayaan qiraya buu leeyahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxdahu xaaluu yahay keligiis wey waxdahu waxda waa macrifo maadaama damiir loo idaafeeyey waa macrifo waana waa la halaynayaa laakiin waa la awlayaa markii la halaynayo waxdahu ay munfaridan ayaad leedahay haal uu yahay keligiis waxayna tawkiid u tahay ila allah ihbaatkaas ila allahu ihbaat way sooma ihbaatkaas ayaa tawkiid u tahay wa waxdahu keligiisi haal uu yahay laa shariika lahu laa shariika la wadaage haal aan u sugnaanin ugu sugnayn dheh haal aan u sugnaanin dheh lahu allah laa shariika la wadaaga haal uusan ugu sugnaanin lahu lilahi alla laa shariika ayadana nafsiga waa xaalo waxaan lagu sii adkaynaya tawkiid u tahay ayadana laa ilaaha laa ilaha ayaa waxay tahay tawkiid u tahay tawkiid nafyi waay tii hore maxay ahayd ay tawkiid lihbaat tani maxay tahay tawkiid nafyi waay waxay si adkaynaysaa ayadana laa ilaaha sidii waxdahu u adkaynaysa ila allah waayo waashhadu aniga waxaan qaraya anna muxameda nebi moxamed cabduhu addoonkii alle inuu yahay nebiga naftirkiisi inuu naftiisii rasuul uu yahay inuu qoro waajibay ku tahay waa mukallaf ba ku yahay sooma saas waay waashhadu annii rasuulullah ayo dhihi jiray sooma ashhadu annii rasuulullah waxaan qirayaa inaan rasuul alle aan ahay mukallafa ku yahay nebiga inuu asiga rasuul alle inuu yahay uu qiro naftirkiisiiba sidaa daraaddeed khudbatulxaaja asigaa laga qaadanaa soo maha asigaa dhahay waa ku mukallafa ku yahay risaaladiis inuu qiro rasuulnimadiis inuu asaga naftirkiisu qiro mukallafuu ku yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay ayaan qirayaa waay oo malag aan aan ahayn maya alla aan ahayn ilaaha aan ahayn rabbi aan ahayn adoon wey adoon iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay alla rasuulkiisa inuu yahay oo risaala loo soo dhibay rasuul alla inuu yahay waa laba sifo ayaa loo jamciyey addoon hadduu yahay meesha maxaa laga fahmaya cibaado shaqo kuma laha waay soo maha rasuul hadduu yahayna waxaa waajib ah in la adiyo waxaa meesha laga fahmaya in lagu caaso inaan banaanin sidaa daraaddeed salafka qaar waxay dhihi jireen cabdun falaa yucbad rasuulun falaa yukadab walakin yudaawa yutabac intaas waxaa waay waa khudbatu alxaaja arsalahu llaahu ilaahay ayaa soo diray nebigii allah ayaa soo diray waay cid kale soo dirtay ma lahane allah ayaa soo diray ilahay ayaa soo diray waay arsalahu llah ilaahay ayaa soo diray tacaalaa sareeye bilhudaa waay allah haddii la sheego inta badan waxaa lagu darayaa amaantiisii iyo sarayntiisii iyo ayaa lagu daraya tacaala sidaasaa loo keenay allahu ayaa soo diray caza wajalla iyo jalla jalaaluhu iyo jalla dikruhu iyo tacaalaa iyo ilaahay markii la sheego hee ammaan lagu ammaanayo sida nebiga markii la sheegaba in la- loo dhahayo sala allahu alayh waala alihi wasalama allah markii la la sheegaayana waxaa la rabaa in la yidhaahdo tacaala caza wajalla subxaanahu in lagu daro waay dikriga alleh ee ammaantiisi nasixidiisi in lagu daro waay arsalahu llahu ilaahay ee soo diray tacaala sareeye bilhudaa hanuun ayaa la soo diray bilhudaa hanuuna la soo diray maxaa loo soo dhiibay hanuun waay hanuuna laga soo diray waay qofkii isaga raacana waa hanuunsan yahay qofkii raacana waa hanuunayaa qofkii adeecana waa hanuunsan yahay ilahay wuxuu leeyahay hee isagoo ka hadlaayo nebiga raacitaankiisii wain tudiicuuhu tahtaduu haddaad adeecisaan waa hanuunaysaan waay in tudiicuuhu tahtaduu ama cala rasuul ila albalaaqu lmubiin wain tudiicuuhu haddii aad dhisaan tahtaduu waad hanuunaysaan hanuunaad helaysaan maxaa yeelay isagaba hanuuna lala soo diray qofkii raaca waa hanuunaya isagana sida la rabay u hanuunaya hanuun oo sax ah ayuu hanuunaya waay idan bilhudaa hanuuna la soo di- ilaahay wuxuu la soo diray bilhudaa hanuun waay iyo wa diini lxaqi diin oo xaq ah oo dhab ah hee ayuu la soo diray waay culamada qaar ka mid a waxay ku fasireen bilhudaa alcilmu naafic wa diini lxaqina alcamal الصaalix bilhudaa ay alcilmu huwa al- huwa alcilmu annaaficu huda hudaada la sheegay waa huwa alcilmu annaaficu cilmo wax tar leh oo qofkii barto wax u taraayo ayaa la soo diray muxuu yahay inkaas kitaab sunna goormay cilmiga noqonaya cilmi naafic leh qofka markii barto oh haddana ku dhaqmo cilmigiisii markaasuu nacaf yeelanaya nebigeena cilmigiisii marka cilmi nacafle u ahaa lala soo diray alcilmu annaafic wadiin lxaqin waa laga wadaa huwa alcamalu asaalix camal wanaagsan fiican camalka wanaagsan ma noqonaya camal wanaagsan ilaa laba shardi min la hel- markii la helo mooyaane alikhlaas mutaabaca faballaga wuu gaarsiiyey nebigii alrisaalata risaaladii ayuu gaarsiiyey dadka waay risaalada ayuu dadka gaarsiiyey risaalada sheegana waa diinka waay diinka ayuu dadka gaarsiiyey asigoo dhaqangelinaya oo qaadanaya oo fartoomayo qowlkii alle yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika aayaddaasi ee amarkii lagu siiyey isagoo fulinaayo ee dadka diinta gaarsiiyey waay yaa ayuha rasuul rasuul yaawooy balliq gaarsi dadka maa unsila waxaa wixii la soo dejiyey ilayka xaggaada loo soo dejiyey oo xaggee laga soo dejiyey min rabbika rabbiga xaggiisa gaarsi isagoo ayaddaas ku camal falaayo ayuu dadka gaarsiiyey ilaa ay ka soo degaysay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum islaama diina dadku waa gaarsinaya idan diinku waa kaamil wixii oo dhan loo soo dhiibay dadku waa gaarsiiyey faballaqa arisaala waxaa se ka tagay nuqsaana maba jirtaba kulligiisii diinkii loo soo dhiibay dadku waa sheegay waa gaarsiiyey nabiga alayh isalaatu wasalaam waaddaa waa gutay alamaana amaanadii loo soo dhiibay oo kitaabkii iyo sunnadii ah waa gutay amaanadii sida la rabay u gutay ma khiyaamaynin ma naq- ma nuqsaaminin sideedii ayuu ku gudbiyey oo ku tillaabsiiyey amaanadii waay hataa min nafsi hadday ka hadlayso hadda hee waa gaarsiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa sida sigaaraan looga hadlaya hadday tahay hataa waa gaarsiiyey ilahi wuxuu dhahay wattaqi illaha watukfi fii nafsika ma allaahu mubdiihi taas hataa waa gaarsiiyey fiiri isaga khaas ahaan ku wajahan yahay warkaani bas waa loo qabsaday isagaa la hadlaya haddii wax qarin lahaa aayadahaas ka qarin lahaa yay baan lahay cabasa watawallaa yay ka hadlaysaa isaga waay aayadahaasaan qarin lahaa maba qarin nabiga alayh salatu salaam wax allaalo wixii dadka gaarsi la dhahay amaanadii loo soo dhiibay waa gudbi waana gaarsiiyey wa addaa waa gutay amaana amaanada u gutay wa nasaxa alumma ummadana waa u nasiixeeyey wa nasaxa waa u nasiixeeyey alummata ummadana waa u nasiixeeyey nasiixayuu siiyey ummadoo dhan fii diiniha wa dunyaaha labadaba fii diinihaa diinkeed iyo wa dunyaahaa adduunyadeeda labadaba e ummadda waa ugu nas waa u nasiixeeyey waay xagga diin ahaana waa ugu nasiixeeyey xagga adduunya ahaan hadda waa ugu nasiixeeyey wanasaxa alumma waa u nasiixeeyey wajaahada waa jihaaday fi illaahi ilaahay dartiisa u jihaaday xaqa jihaadihi jihaadkiisii oo dhabta ah ayuu jihaaday waay sheekh ibnu taymiin raxmatulla aleh wuxuu leeyahay jaahada sal alla alay wasalam binawci aljihaad jaahada sala allahu alayh wala alihi wasalama binawcay aljihaadi jihaadka labadiisii nooc ayuu ku jihaaday waay jihadka wuxuu leyahay laba nooc buu leeyahay labada nooc jihaadku leeyahayba waa ku jihaaday nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu yahay jihaadka koowaad jihaad alcilmi walbayaan jihaad alcilmi walbayaani cilmiga in lagu jihaado bayaanka caddaynka xaqa la caddaynaayo in lagu jihaado waa ku jihaaday had marka koowaad waa midka koowaad waa kaas jihaadku laba nooc lagu jihaadaya a alcilmu walbayaan waxaa laga wadaa alqowl walisaana laga wada lisaan hadal waa la hadlayaa xaqa la caddaynayaa islaamka la caddaynayaa wixii khilaafsan baadilmadooda la caddaynayaa mu'miniinta la ammaanayaa kufaartii gaaladana waa la dhaleecaynayaa idan jihaad ulcilmi walbayaani waa mid kaasi jihaad ulcilmi walbayaani aas kale jihaad munaafiqiin waayo jihaad lmunaafiqiin way kaasi wa huwa jihaad lmunaafiqiin munaafiqiinta jihaadkoodii way kaasi munaafiqiinta maxaa lagula jihaadayaa bilcilmi walbayaan soo ma bilcilmi walbayaan ee lagula jihaadayaa w midda labaad jihaad sayfi wasinaan waayo jihaad sayfi wasinaani sayf in lagu jihaado oo lagu dagaalgalo gaalo lagu laayo sayf waay wasinaani waran waay warmaha fillaaraha waxyaabahaasi lagula dagaalamo lagula jihaado asan maa la yihahdaa aljihaadu bisayfi wasinaan wahuwa jihaad lkufaar waay wahuwa jihaad lkufaari idan jihaad lkufaari waa bisayfi wasinaani wa jihaad lmunaafiqiina bilcilmi walbayaan nebiga labadaba waa sameeyey nebigi nebigda waa sameeyey waa sameeyey ilahi wuxuu leeyahay isagoo ku tilmaamaayo aayaddaasi warkaasi aayaddiisi qur-aankiisii yaa ayuha annabiyu jaahid ilkufaara walmunaafiqiina labadaba waa jamciy jid jaahid ilkufaara walmunaafiqiin munaafiqiinta iyo kufaarka he la jihaad wa jihaad walmunaafiqiin la jihaad waqladu calayhim ku adkow idan nebig wajahada fi llaahi ilaahay dartiisa u jihaaday xaqa jihaadihi jihaadkiisii oo xaqa ah oo sidii la rabay ah waxaa meelaan meel meel ka dhaman aysan jirin iyo ilaahay dartiisa ugula dagaalamay wa taraka wuxuu uga tagay nebiga ummatahu ummaddiisii hee calaa maxajatin ay calaa dariiqin waay waddo dusheeda wa taraka waa ka tagay nebiga ummatahu ummaddiisii waa ka tagay xaggee u tagay waa dhintay waay maanu waa dhintay la wada wa taraka wuxuu kaga tagay nebiga ummatahu ummaddiisii calaa maxajatin waay maxajo dusheeda bimacnaa calaa dariiqin waay dariiq dushiisa maxajadaasoo baydaaa cad waay waddo caad dusheeda u kaga tagay waddo cad oo waadix ah cad bannaanka taallo ayuu kaga tagay waxaa loo baahan yahay keliya inay qaadaan maraan bis mugdi maaha waa bayaan waa caddahay layluhaa habeenkeed ka nahaarihaa ayuu la mid yahayba habeenkeeda waddadaas wuxuu la mid yahay maalinteedii oo habeen iyo maalin oo isku mid caddaanteedii way habeenkii lama arkaayo maalintii layla arkaa lama dhahayo habeenkeedii maalinteeda waa asma xadiidku ku yimaaday taraka ummata alaa maxajati albayda lafdiga maxaja xadiidka ka mid ma aha ma sugna lafdatu maxaja fi lxadiidi laysat haabita lafsa lafo maxaja fi lxadiidi laysat haabita lafdiga maxajada ah xadiidka kuma sugna waa daciif xadiidka kusoo aroray saxiix ah xadiid saxiix kusoo aroray taraka alaa ummatahu he bayda laylaha كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وحديث صحيح بدون هذه الزيادة وأه محجة هذا الشيخ وركيسي وصح ويوكا الله يسير هديتكم الله هذا معنيه سبوقة ولكن وركيسي عادي أو وطا هذه ساسا يتعمل معنيه الشيخ وركيسي صحوة هذا لكن حديث مركي لقاء الله لقاء الآية للشيخ يا مركي حديثكم الصقنا لليه واللفظة لفظة محجة في الحديث ليست ثابتة ساسا الجدال laa yaziigu kama waacedo kama leexdo kama laabamo canhaa maxajadaasi xaggeeda oo dariiqadaasi xaggiisii ilaa halikon mid halaagsamay mooyaane qof kale kama leexnayo ogow laakiin qofkii waddadaasi ka leexdo waa halaagsamay eber waay waa khasaaray fi dunya walaakhira qofkii ka leexdo haddaba waa halaagsamay waay hayaa laga leexinin waay dariiqadaasi nebiga alayh salatu salaam yaa laga leexin waayo dariiqa saxiixa waa madda nebiga adariiqatu almuxamadiya waayo muxamadiyata ti suufiga ma aha ti suufiyaasha ma aha ayaga waxay qabaan dariiqatu alqaadiriya iyo dariiqatu almuxamadiya iyo dariiqatu saalixiya iyo dariiqatu kada kada kada kullu duruqha adaraa'iq kullaha baatila way kuwaasi dariiqatu lmuxamadiya waxaa la jeeda marka dariiqatu muxamadiya ee dariiq nebi moxamed alayh salatu slam la jeedna kaasa saxa wixii kale kuwaasi maray waa halaagsan hadda fasalawaatu llaahi ilaahay ammaanayaalkiisu wasalaamuhu nabadgeliyaashiisu calayhi calaa muxammadin nebi maxamed dushiisii ha ahaadaan iyo wa calaa aali aalkiisii dushood iyo wa asxaabihi asxaabtiisii dushood dushoodii waayo iyo wa a'immati alhudaa hanuunkii a'immadiisii dushooda oo min bacdihima saxaabada ka dambeeyeen iyo waman qof dushiisii waay tabica raacay hoom asxaabada iyo a'immadaasi raacay biixsaanin wanaag ku raacay ilaa yawmi ddiini qiyaamo maalinteedii waay ilaa yawmi ddiini jaaziintii yoonkiisii ama maalintiisii ilaa laga gaaro waxaa la wadaa ilaa yawmi قيامة أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للناس ما نزل إليهم من وحي ربهم الله سبحانه وتعالى